horta waxa waaye ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu aad u mashquul uu ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama muxuaha argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe oo maarata uga saari lahay inta badanna waxa waaye dhaawac badanna wuu kusoo gaaray muxuaha argagixisada admis waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo eerboorka iyo iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay kuu diyaarsan tahay wadankii oo dhinac dagaal uga jiro haddana argagixisadan dhuumaalaysanayso oo sidaad aragtay beledweyne shalay ka sameeyey xalanan ka samayn karaan magaalada muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin way ka samayn karaan qaraxyada noocaas marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo oo khawaarijta ama maxaa argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan nairobi waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda africa sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midooda africa iyo guud ahaanba dalalka ku biiriyay ciidanka dalka soomaaliya ee admis waa runtaa waa sidaas sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuahay admis oo muxuahay oo uganda ugu horeyso oo dhammaantood waa dowlada muxuahay muxuahay africa marka waxay ahayd in ninkaan la yidhaahda muxuahay national security advisorka go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaandhiliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay ou saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo muxuahay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo failka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahan xataa in social media la geliyo ama muxuaha email loogu diro ma ahan markaa safiirka loo gudbiyo muxuaha addis ababa addis ababa ay qaadaan oo oo security councilka oo african unionka ay geeyaan kuwa african unionkana kadib brotocol lacagta muxuahay ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay soomaaliya ay sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national securityga muxuu ahaa united nation taas ayuu ahay muxuu ahay brotocolkaas inay martay ahayd ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan ciidanka haddoo awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaarijtan iyo nimanka argagixisadaah oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku haayo dagaalanka iyo gulufka coolaad ay kula jiraan inay sii wadaan marka taasi su-aal waxaa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa ma hal sanay ku dhammayn karaan ma laba sanay ku dhammayn karaan marka ciidanka markaa uma kala uma kala uma kala jabi karo inuu uu ilaaliyo muxuu ahay v i b muxuu ahay protectionna uu sameeyo isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka yimid diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda ou sugo uma kala go'i karo laakiinse arrintaani anigu waxay dad badan oo maaragtay odoruso maxaa amniga maxaa ka faalloodo waxay u arkeen inay maxaa deg deg ay tahay in amisom haddeertaan waddanka ay ka baxday